Khudaarta karootada waxay ka mid tahay khudaarta ka baxda dhulbeereedka gobolka Shabeellaha Dhexe taasi oo bulshada u leh faa'iidooyin fara badan mar aan booqdo suuqa khudaarta ayaa waxaa kula kulmay Cabdiraxmaan Axmed oo ka mid ah ganacsatada iibiya khudaarta gaar ahaan karootada isagoo nooraadi ah isna u sharxaya ganacsigan iyo sida ay u iibsadaan bulshada waan dhowahay waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada Jowhar waxaan iibiyaa khudaarta noocyadeeda kala duwan haba ugu badnaatee karootada waxaana leeyahay ganacsato igu xiran kastamar ii ah ilaa xamar ayaan u suuq geeyaa gawaari ayaana qaada inkastoo ay jiraan caqabado kala duwan ee waddada xilligan khudaarta aad ayay ugu yartahay maadaama aan lagu jirin xilli roobaad aysan jirin roob badan faa'iidada ay u leedahay dadka awoodsiinta jirka waxa ay kaalin mug leh ka qaadataa xoojinta habdhiska difaaca jirka ee aadamaha sidoo kalena waxa ay hodan ku tahay fitamiinada a iyo c ee jirka muhiim u ah sidoo kale waxay sidoo kale caafimaadka wadnaha ay aad ugu wanaagsan tahay iyo xoojinta aragga waxaa kaloo ay aad ugu wanaagsan tahay miisaan dhimista khudaartan waxaan iibinayaa ilaa muddo dhowr waxaan iibinayaa saddex sano beere ayaan leeyahay oo beeraheygaan kasoo qaadaa oo beeraheygaan ka keenaa khudaarta beeraheyga waxaa ka baxo khudaaro kala duwan karootada barbarooniga yaanyada maxaa lahay qanjaarka khudaaro kala duwan ayaa ka baxdo dalagan karootada ayaa muhiim u ah bulshada qaybaheeda kala duwan sida ay sheegayaan dhakhaatiirta soomaaliyeed